haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jira u daadahinaya ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur
waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha galabtana waxaa ila daadihinayaa nuur xasan nuur bukhaari nuur warqadda ugu horraysa noo soo qabo ibraahim oo warqadda ugu horraysana waxaa diraya dadka kale ah hooyo faadumo cali kaar hooyo luul maxamed cali iyo ayay safiya cali kaar ayay xabiibo cali kaar iyo ayay saciido maxamed cali ayay raxme maxamed cali iyo eedde maryan cali cabdi eedde hibo cali cabdi iyo eedde anase cali xuseen iyo eedde shiino cali xuseen abti khaalid axmed salaad iyo abti shaafici aadan cabdulle iyo habo xamdi aadan cabdulle awowe cali cabdi abuubakar iyo saciido cali axmed iyo aadan cali isaaq sacdiye daahir maxamed cabdi iyo weliba fawsiye daahir maxamed cabdi cabdirasaaq sheekh haadir iyo maxamed sheekh haadir iyo jaamac maxamed cali bande dhammaan dadkan uu jooga soomaaliya waxay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan ismaaciil cali cabdi taxta iyo xaaskiisa edel maxamed cabdi oo subaxnimadii khamiista ay gabri ugu dhalatay magaalada muqdisho waxaa loo bixiyey ayaan ismaaciil taxta waxaana ay leeyihiin ayaanay soo barbaar oo noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray aabbe ismaaciil shuuriye iyo hooyo iido maxamed iyo faadumo ismaaciil shuuriye khadiijo ismaaciil shuuriye ibraahim ismaaciil shuuriye maxamed ismaaciil shuuriye nasteexo cali cabdi waxayna taanid u dirayaan cabdifataax cabdi biixi iyo xaaskiisa zaytuun ismaaciil shuuriye oo wiil uu ugu dhashay gobolka minnesota ee dalkan maraykanka wiilkaasi oo loo bixiyey khaalid cabdifataax waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggiinna waxaan leenahay khaalid allah kaa dhigo kii soo weynaada oo anfaca dadkiisa iyo dalkiisaba xaggii heesaha balnuurow heesta ugu horreysa daandurayo heesta ugu horreysa ee aan dhegeystayaasheenna aan u ciyaari doono galabta waxa ay noqon doontaa heesta dhabta jecel waxaana ku luuqeeya fanaaniinta axmed mooge liibaan iyo sahra axmed jaamac
bacire so tubiyawde wakaso bacire so tubiyawde ana hey hey ah hey, ah. أنا هي هي آه أنا كما شدا أنا كما شدا صوتي ديري وحياتي كويدي إلى داري تبري أنا كما شذاقة أنا كما شذاقة صوتي ديري وحياتي كويدي مداري تبري inayahu jirwa caashaga jahwareerka caashaga jidinkay haraadiyo bixiyaanta dumaray
waa tahay dhabta jacayl iyo codadkii axmed mooge iyo zaare xamed intaas haddaan ku dhaafno dhammaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe cali islaan iyo hooyo khaliijo xirsi yuusuf iyo hooyo faadumo faarax cali cadde iyo waxay yidhaahdeen xamdi cali islaan iyo carruurteeda iyo leylo cali islaan iyo maxamed cali islaan iyo qadar cali islaan iyo yasmiin cali islaan iyo saacid cali islaan iyo ifraax yaasiin waxayna dhammaantood hambali u dirayaan sharmaarke cali islaan iyo sabaax axmed oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen gobolka virginia ee dalkan maraykanka gabadhaasina waxaa loo bixiyay yidhaahdeen faaduma waxayna leeyihiin faaduma ay noqotii soo weynaataa oo dalkeeda iyo dadkeeda manfacda aamin ayaan leenahay aamiin ayaan ana u raaciyey daandureyo annaha waxaa gacanteeda ku jirta warqadda tahaniyad dhalasho ah waxaana dirayaa dadka kale ah fadal macalin cabdulaahi iyo maxamuud ah, shaawul sheekh yaasiin maxamed ibraahim iyo suleymaan xasan cabdi oo laguna neeso dhemow maxamed cali maxamed cumar iyo cali maxamed nuur iyo sacdiye ayuub isaaq cabdiraxmaan maxamed sheekh jekey maxamuud isaaq sheekh suleymaan xasan baruke cabdiweli yacquub maxamed aniso maxamed nuur iyo cabdulaahi maxamed nuur iyo mustafa aadam isaaq dhammaan dadkan oo kala jooga nairobi muqdisho hargeysa baydhabo suudaan iyo maraykanka waxay tahniyad dhalasho ay u dirayaan cabdifataax cali maxamed iyo marwadiisa sahre cabdi macalin oo ay gabri ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan taariikhdu markii ay ahayd kow iyo tobankii bishan aanu ku guda jirnay ee juun ee sanadka labada kun toddoba iyo tobanka gabadhaasina waxaa loo bixiyey daandureeyo aniso cabdifataax cali maxamed waxaanu leenahay anise soo barbaar noqo tii dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhankii heesaha ayaan ku noqonaynaa dhegeystayaasheenna waxaan u soo qabanaynaa dardaaran iyo codkii muuse ismaaciil qaliinle
وبحو دلعاي دودي نفتي داي هو انت كدورتاي زيد الضيحة نوراي هبدل الهلاعي وظل في ضرورتاي dilaacay dhawadii naftayday haweentan ka doortay sida dayaxaan uuray habadhadan hilaaci waa balkii daruurtay darmantaa jeclaay hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumi darmantaa jeclaay hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumi waxa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hoydaadoy maahun gowdooda caali hadaganay hoydaadoy maahun gowdooda caali ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro dhexda baalandoonta dabad baa lagu lisii doqoyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrka dabarka la ogo dhexda baalandoonta dabad baa lagu lisii doqoyaan lagugu odhan dudmayaa laga garan awrta dabarka la ogo waxa iga dardaarana ducaduuma noqotee toobiya taariikhanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya taariikhanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hoydaadoy amahun gowdooda ali hadaganay hoydaadoy amahun gowdooda ali degalada dushoodiyo degmadaadu yara bixisu dadad mar soomali dhulka daawadoonta danta lagama boode waxaa jira dilaali degalada dushoodiyo duuladkaadu yara bixitu dadad mar soomaliye dhulka daawadoonta dunta lagama boode waxaa jira dilaaliyo kuwa diraadiraalo dabku soo yidhaahe waa inaad ka durugta ayan laysku keendirin nacabyuna kala dilin kuwa diraadiraale dabku soo yidhaahde waa inaad ka durugta ayan laysku keendirin nacabyuna kala dilin waxa iga dardaarana ducaduuma noqotee toobiya taariikhanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduuma noqotee taariikhanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoy hadaganay hoydaadoy amahun gowdooda ali
dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray nuurow aabe jaamac muuse bile iyo hooyo xaliimo cumar xadhane iyo hodan jaamac muuse iyo saygeeda muuse askar caateeye iyo sucaad jaamac muuse iyo cumar jaamac muuse iyo xaaskiisa raxme maxamed xuseen iyo curadooda xaliimo sacdiya iyo doctor daahir jaamac muuse daljir iyo maxamed jaamac muuse iyo nuurudiin jaamac muuse iyo doctor salaan jaamac muuse waxayna hambalyo u dirayaan maxamed cumar ow jibriil mooj iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa xamda oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada hargeysa allaha ka dhigo ayaan leenahay kii soo barbaara oo dadkiisa iyo waalidkii iyo dalkiisaba anfaca heesta markaan aan soo qabtayna waxaa ku luqaysa fanaanada farxiyo fiska maalmihii mugdiga aan ku jiray rabbaa isoo mootiyo aniga maciin hayga sugan naftaada u meelday yaa sala haye waxaan leenahay farxiyoy ee, farxiyo wax uma reebane tartiib
waa hagaag waxaan filayaa inaad ka hesheen dhegaystayaal heestaasi dan iyo xarag iyo codka maxamed aadan dacar markaana waxaa gacanteeda ku jirta daanduray warqad hambalyo meher waxaana dirayaa warsame sheekh cabdi oo loo yaqaano daacad waxaan uu leeyahay waxaan hambalyo iyo bogaadin aan hawada u marinayaa saaxiibkay liibaan cali maxamed iyo gacalisadiisa fartuun ibraahim cabdi meherkoodu uu ka dhacay dalka sacuudi arabiya gaar ahaan magaalada jidda waxaana uu yidhi waxaan ilaahay uga baryey in guurkooda uu noqdo mid kheyr leh gurigoodana uu noqdo guri nagi wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin ayaanu raacinay dhambaalkan si wada jira waxaa noogu soo qoray jamaal axmed cusmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari iyo maxamed cumar xuseen shiine iyo maxamed amiin sheekh cadow ismaaciil xaaji shaketi iyo siyaad maxamed rooble iyo cabdulaahi xasan baliil iyo cabdulaahi cusmaan faarax iyo abuubakar salaad diiriye faray iyo maxamed cabdi faarax afgooye iyo waxay idhahdeen maxamed bashiir sheekh cabdiraxmaan makaayil rashiid bare iyo cali muuse cabdi iyo mustafe xaaji cabdinuur iyo faarax cabdi warsame iyo axmed cumar xaashi axmed taajir fartuun axmed xasan iyo xamdi maxamed kediye iyo maxamed cumar xuseen new york iyo zahra cabdi axmed iyo cabdinuur maxamed kediye dhammaan suxufiyiinta iyagoo kala jooga afrika maraykanka yurub australia waxay taanee dhalasho ay u dirayaan ismaaciil cali cabditaxta iyo xaaskiisa idil maxamed cabdi oo dhowaani gabra igu dhalatay muqdisho gabadhaas oo loo bixiyey ayaan ismaaciil waxayna leeyihiin soo barbaar oo noqotii dalkeeda iyo diinteeda manfacda aamin ayaan leenahay aamiin ayaan ana raaciyey markaana aanu ka nasanno haddaan durayo kaalimihii warqadaha aanu jallacino xagga iyo heesaha bal maxaa noo xiga weliba waxaan jallaacaynaa nuurow dhankii heesihii qaraamiga ibraahino qaraamiga dad waayo badanaa jecel.
waayo iyo jalaaliyow
jalaaliyow kolley eh, magacaas waxaan filayaa in dad badan eh, maaragta ama dadka qaar ka mid ah ay yaqaanaan eh.
waxaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa dan iyo xarago iyo maxamed aadan dacar
ogow iga dambeeyow daniyo xarago isweyday ogow iga dambeeyow daniyo xarago isweyday dooni maal dalaala ilayn durduri maae dooni maal dalaala ilayn durduri maae intaan dacaar maleegtay ana islaba dibe intaan dacaar maleegtay ana islaba diblee ogow iga dambeeyo daniyo xaragoo isweyday ogow iga dambeeyo
dibnaa ka muudsan maaye intuu daro fundhaalka dibnaa ka muudsan maaye ogow iga dambeeyo waa hagaag waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay aada uga heleen heestaasi jowhare luula waxaa qaadaya cumar dhuule cali intaan markale kulmi doono waa ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur bukhaari oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo